بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يال ميل كاسي سندوغدان يو سيكستون انديغا ايتان والي بهودة سينكولنا همين فايل هكذا هذا برنامج ككلن كوارسن وهمين كستب وقتا وكالي سنكودون ستان إذا عدا وارسن مغالة بيدبو markii la ku reeba hamiignimada jimaahoydaasu sabtin iyo hagalaas qodobada uu ka barnaamijka kulanka hoo ilaahay aboodila laku helaysinka dheega doontan oo aninisinkahay waliba ku mid ahaa wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya oo digniin andirti mas-uuliyiinta dowladda milkiilayaalka huteelada iyo saxafiyiinta ka howlgalow magaalada muqdisho may sheeniyanti hata wasaaradda amniga dhammaan dadkaasiyo digniin andirta may ku jaranti siyaasada dowladda weliya ka go'doonsiyen qaar ku mid a siyaasiyiinka ka horjeeda dowladda soomaaliya owga barnaamijka kulanka warsanya ka dheega doonta saasoo kale waliba aysan dheega doontana madawiine waare oo la ka eedaya anti uuse baalmari heliiskii uuse la galay xildhibaanada maamulkaasi hirshabeelle isla maraxantaasna qaabkuus walhang magacaabiyo diidan xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas sidaas oo kale waliba uuna siinhayna xildhibaan idriis abdidhaktar oo ku hadale kulamo goonogooni ah oo maalmoogiinkadi dambooye xildhibaanada baarlamaanka jubbaland iyo koonfur galbeed iyo kuweeldhadaayeen magaalada muqdisho isla maraxantaasna lankaaransadaaye sidii cadaaladda lang horsheena lahay askarigii dili wasiir abbaas siraaje maysheena inti xildhibaanada hatiyo arrintaasi ku hadlan ooga kulanka warsan ya ka dheega doonta may ka saabsanta socdaalka mise dareerowka mukhtaar roobow cali abuumansuur uuse kasaadi degmada xudur xarunta gobolka bokool oo ku warbixin dheer yarsiinku hayna oo aysan ka dheega doontaan barnaamijka kulanka warsan ra-iisul wasaare xasan cali khayrana weliba uuse kormeeraya ciidamada dowladda soomaaliya ee saldhigyadiyo keley magaalada muqdisho hataba mahaka beegi xasan cali khayre inti hatuusa kormeera saldhigyada ciidanka dowladda soomaaliya oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saas oo kale weliba uuna siinkahayna munaasabada laka xusaaye dhalashada nebigeena moxamed nabadgelye nahriisi korkiisa ahaatee iyo weliba ka dareerta gobollada dalka soomaaliya hataba ummato muslimiinta soomaaliyeed sideen aragaayaan maalintaasi oo dhaladii nabigeena moxamed nabadgelye nahriis korkiisa haate qodobadaas iyo qodobo kale iyo barnaamijka kulanka warsan oo ka kadheega doonta barnaamijkan duuse dareer waliba siin saaray waana siinla dareeri doonee anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamada waliba galan wiin ii sii doonay saaxiibkayga maxamed b k ha ka dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka kulanka warsan hamiignimo jimaaha galaasuu taarigdan iyo ka-eedanta soddonka bilo kow iyo tobanaad ee nofembar sanadka labada kun toban iyo toddobada waliba dhugunsateena qodobada inka weyn ay barnaamijka kulanka warsan magaagay socdaalow idaacadda warsan u farsamada b k waliba sanlehe hamiin fayla ka hormarisay wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya waliba digniin andirtay mas-uuliyiinta dowladda federaalka milkiilayaalka hoteelada iyo saxafiyiinta ama wariyaalka ka howlgalow magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda amniga dowladda soomaaliya maxamed abukare islow ducaa leh iyo waliba markel uusahasaaray amaro hor leh oo habaheen haanasi oo ka eedan dhanka sugowka amniga dalka soomaaliya wasiirka iyo waliba warkun uusahsaaraya oo useko ka hadlaya digniin ka dareerta saxafiyiinta milkiilayaalka hoteelada iyo qaar ku mid eh mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan haan wadada ilaalada badan ilaa iyo afar askari ku badan wasiirka iyo waliba marka hore uuse sheegay intii lan aqbala doona mas-uula ilaaliyaasha in ku badan afar askari mas-uulkii laka aragona ilaalada oo dhan laku wada doon sidaas oo kale wasiirka iyo waliba ku hadlay shirarka kadhiyow magaalada muqdisho dowladdana walanka ogayna haanasi oo laka burburiyo dowladda federaalka soomaaliya mar uuse ku hadlay wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale waliba hadaladiisi ku mid haay hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabka soomaaliyeed sida mar har iyo haween isku xilqaamaan iyo siday ugu dhabar adeegayaan ama dhibka soo gaaro sida dhaqsaha laygu bogsoonayaan inta naga dhimatay labada dhacdo ee bisha oktoobar waxaan leeyahay allah u naxariis janal fardows allah ka waraabsho inta dhaawacantana allah caafiya subxaana watacaala familkii ehelada ay ka geeriyoodeen samir imaan lah ka siiyo intaas kadib waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliya aan la wadaago muddo dhowr bil laga joogo shir jaraa'id aan qabanay in ama golaha wasiirada waxay soo saareen go-aan go-aankaasoo ah in qofka mas-uulka ah uuna wadan karin afar qore aaka ka badan inuun haysan karin baabuurka sidoo dhar uniform inuu qaato sidoo kale in dabajeex aan la qaadi karin dhashiiko qore layidhaha aan la qaadi karin iyo wixii intaas kasii dheer waxaan umaynaa dhowr bil way shaqaysa laakiin hadda waxaan aragnaa xoogaa in dadka iska fududaysteen ay wixii ku soo noqdeen dharkii militariga oo lagu wato magaalada way dhacdaa sidoo kale waxaa dhacda dhowr qore afar ka badan inay magaalada lagu wato ciidanka ay sitaan marka waxaan leeyahay fariintan aan gudbinaynaa mas-uuliyiinta wasiir golaha wasiirada labada gole golaha shacabka iyo aqalka sare sidoo kale mas-uuliyiinta kale ee wadanka jooga ku sugan kuwii hore iyo kuwa hadda xilalka hayo waxaan faraynaa inay sida hore bishii may laga bilaabo ay ahaan jirta inay kusoo noqon doonto hadduu ilaah yidhaahdo beritu wixii ka dambeeyo aan la qaadi karin sidoo kale waxaa diyaara dadka qaarkood way qaateen xildhibaanada qaarkood ay ku mahadsan yihiin way qaateen dharka way haystaan waxaan rabaa marka inta aana dhar ka qaadan dharka uniformka inay qaataan uniformka waxaas in magaalada in lagu mari karin sidoo kale haddaan inta uu gudbo dhinacaas qoryaha iyo waxaas waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaa magaalada ku soo badatay in warbaahinta ay soo gudbiyaan wax alaala waxay rabaan waxaana sal iyo raad lahayn ay soo gudbiyaan marka waxaana fariinta haddii soo gaarta inoo ogaadaan qolada lagu qabto waxaana sal iyo raag lahayn ama madaxda qaranka lagu xadgudbaayo tallaabo sharciga waafsan la marsiin doonaa sidoo kale waxaan rabaa dadka shirarka dhiganaayo amni dartiisa waxaan rabnaa inay soo maraan meelihii loogu talagala way yaqaaniin fariintaa waxay ku socotaa hoteelada dadka leh iyo goobaha laisuu yimaada dadka leh annaga ganacsiga kama soo horjeedno xoriyadqolka kama soo horjeedno waa ogolnahay laakiin waxaan ogolnahay in nidaamka la raaco waxaa beryahan ku soo badatay in dacaayada raqiisa laga sheego dowladda oona sal iraad lahayn sida hadda taliyaha uu ka hadlayo kale in yidhahdo baabuur qarxa magaalada ku jiro baabuura amisoona oo hub laga soo bixiyaa jiro aan sal iraad lahayn marka waxaan rabaa qofkii sal iraad wax cad haayo ha soo gudbiyo waan ugu mahadcelinayna abaalmarna waa siinaynaa laakiin haddayna lahayn wax sal iraag waxaan ka baryayaa warbaahinta aan ka codsanaa si xushmad leh inayn waxaase gudbin hadday gudbiyaan wixii ugu yimaada ayaga ka mas-uul ah marka waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed eeo gacmadiis haysta cadig waa ka adkaan doona hadduu allah wadi la yidhaahdo in si wada jir gacmaha isku wada qabsano in dowladooda soomaaliya ay ku karsoonaadaan in dowladdana lala shaqeeyo fursadna la siiyo telefoonada la sheega haddana qaarka dhiman waa la farsameyna qaarka diyaarna ay soo wacaan saldhig kasta telefoon ugaar uu leeyahay inay soo wacaan dadka inay la shaqeeyaan waa ogsoontii dhacdii xanuunka badneed dadka ku dhintay waa dad shacab ah waa caruur hooyo meel wax kugadaysa intaasoo dhan waxay dadka cadowga ah ay dilayaan waa ummadda soomaaliyeed qolo gaar ama nin mas-uuliye haayo ama gabar mas-uuliye hada keliya ma ahan waxay la dagaalamayaan waa soomaaliya o dhan dadka muslimiinta ay gumaanayaan marka waxaan rabaa in si meel loogu soo wada jeesto waxaan rajaynaa berito wixii ka dambeeyo inaanna hub ka badan afar ah ka aan lagu wadanin dabajeexna aan la qaadi karin ciidamadan waxaan faraynaa inay go-aankaas ku dhaaqaan inay dardartii hore ay soo celshaan ay shaqada ay labalaabaan waana mahadistiin asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu
aflah specialist hosbital isbitaalka gaarka ee afla
ilmo wahado laantisna egango aadaneega mbaahanyi afla isbishaaristi hosbitalna caafimaad iliisu ambadan isbitaalki lan oomanayo afla isbishaaristi hosbital abshir i ijaaba eebigan hanin adeejiyo aflah specialist hosbital ini ilbaabadiis baydhowlaka balaga idlay ku dhuuridii olololay ku dhuuridii i eredlay ku dhuuridaaba caafimaad eebaga qaba ilow adeeg caafimaad oo kumbad ee meelalakiinka diyaariyo aflah specialist hosbital bukaan hoo eta aflah specialist hosbital ho ada bukaan weda aflah specialist hosbital bogshay gal baarta baarto aflah specialist baartabaartidis mayba ku mid ah surgery department qaybta qalinka pediatric qaybta owlaada oti qaybta doctoorka fadhi
waa hagaag dhugunsidayaalka qiimo iyo gedirinta noo mudan ee howadan oo dhugunsidaayo waliba sanglena hamiin fayla meel kastiisin roogdan iyo si kastoo nindheegaytan barnaamijka uu ku waliba hasiin saaray waana single dareere ee saaxiibka barnaamijka kulanka warsan maxamed aadan socdaal dhinaga farsamadana maxamed b k u aalada satellite iyo live streamka adduunyada meel kastiisin roogdan iyo si toosan ninkula dareertan madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo la kaeedaya intiisa baalmari heliis uuse la galay xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas kureedha markii maalintii shalay madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare uuse magaaladaasi jowhar uuse ka magacaabay golo wasiiro oo deerow konton iyo todoba xubnood iyo waliba durbadii bahabhay dhaliila iyo injeediyayaan mudaniyaalka baarlamaanka maamulkaasi hirshabeelle qaabkuushan magacaabay golo wasiirada maamulkaas xildhibaan cabdiweli maxamed ibraahim oo ku mid ah mudaniyaalka baarlamaanka hirshabeelle oo la xiriiriyay idaacadda warsan magaalada baydhabo waliba uuse sheegay imtixaanaanka golo wasiirada landhisi sax aan hayna islamar ahaantaasna iyo unka qanacsanayn hataba mar isu ku hadlaaya arrintaas waliba hadaladiisu ku mid tahay xildhibaanka waa mahadsantihiin eh, madaxweyne waane waa qaabka hadda waxu magacaabay waxaan u malaynayaa qaab caadi ah ama qaab la aqbali karo Eh, inuusan ahayn waayo wuxuu ka leexday ballantii lalahaa iyodanoo ka leexday waa la hareer maray Eh, nidaam aan maaragtay macquul ahayn oo hadda meel u cuskada aan galayn oo uqolisay miisaanka uu maaragtay wax u- u cuskaday oo maaragtay uu wax ugu qeybiyo madalan ma la garan karo oo mid ama qaab qabiil ku dhisan ama ma- qaab xildhibaan ku dhisan maahan waxaad moodaa wax un isaga iska malaawaanay ama dad asiga ku dhidhow keliya un ay ka dhadhacdeen tiradii oo lagu ballamay inuu banaanka laga keeno xildhibaanadu uu sheegay inuu tiro yar oo tayo fiican uu banaanka ka keenayo laga aqbalayna maahan marka waana qaadi karta waa hirshabeelle konton iyo toddobo tiro wasiiro oo banaanka wada imaadeen iyo xildhibaanadii usiideen maaragtay wax aqliga gebili aadamka uu geliyaha ma qaadan kara maaha marka hadal inaan ka hadlo labadaas arrimood oo in madaxweynuhu uu manaha ballantii xildhibaanada ay uu ka qaaday oo ahayd inuu xildhibaano yar oo numi uu ku taageernay oon garab ugu ahayn inuu asaga ka baxay oo uu keenay tiro aan loo fadhinin oo macquul aan ahayn oo awoodda ay u lahayd hirshabeelle haddana aan ku salaysnayn nidaam oo dowladnimo inay qaab aan maaragtay eh, laga fiirsanin loo magacaabay waxay tahay madaxweynaha wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan eh, la- dolo yar oo tiro kooban oo dhowr iyo toban wasiir ilaa iyo dhowr iyo toban wasiir ku-xigeen iyo adigoo hal ama laba wasiir dowla camal oo kale adigo wax yar oo adiga tiro kooban oo aan soddon gaarayn ama ummaddaa soddon gaarayso oo kooban inaan oo tayo leh inaan banaanka ka helo xildhibaanadana ay dawladdaasi koontaroolaan oo shaqadeeda ayagana u macbanaadaan oo ku ekaadaan sharci dejinteedii iyo koontaroolkoodii iyo eh, adigu eh, howlahoodii kale ay ku ekaadaan Eh, golaha wasiirada banaanka laga ee shaqeeyaan ayagana shaqada ay ka koontaroolaan Eh, dadkii waxgaradka oo dhan intooda badan way la qaateen waana laga aqbalay marka waa uu ka leexdo konton iyo toddoba golo wasiire oo xataaba ka badan maamulka hore Eh, madaxweyne hore eh, ka badanba ayuu keenay oo maca- dibad iyo gudaha ba laga keenay iyadoo wada shaqeynayaan ayuu banaanka keliya wuxuu ka keenay konton iyo toddoba marka mana aqbale waxay lagu balmana maaha xaas ka keenay haddana waxab nidaam ah oo ummadii cadaalada oo ummadii wax ugu qeybiyey maahane wuxuu rabo iska sameeyey marka xildhibaano meel lix xildhibaana wuxuu siiyey wasiir iyo wasiir ku-xigeen meel laba ama saddex xildhibaana wuxuu siiyey se- saddex oo mala wasiir iyo wasiir dawle iyo wasiir ku-xigeen uu iska siiyey qaar hal xildhibaano maya maya maya macdalahi ma daadeen madaxweynaha dadka ugu dhow oo ku taageeray barnaamijka oo inuu banaanka ka keeno xildhibaanada ugu dhow oo u ololeeyey oo ku garab taagnaa oo haddaa rag baan isku horteeran ahaa Eh, la tashiyo u sameeyey dad gaar uu la sameeyey annagu telefon baan ku wada hadalnay dadna waa ka aragnay qaabkii lagu ballamay eh, qaab noocaas aan eh, wax loo keenana la tashi kuma imaanin konton iyo toddobo golo wasiira hirshabeelle oo saagteeda iyo sabateeda hogtiida waxaa jiro wax la tashi ku yimid maaha haddii waa laga dhadhacday eh, loo macnayn kara waaye wax la tashi maaha ma dhihi kare madaxweynaha ina ka dhadhacdo qadii dad uu iska sameystay wixii loo sameeyey aloo booqaso taas marka anagu hadda anaga ona wax yar iyo wax weynba qolo wax yar yeeshay qolo wax weyn yeeshay wata waxa waa sicada masaakil ma lahan laakiin waxa waaye qaabkii horta wixii mas-uuliyadi geli karaan wixii la isu ogaa ma yihiin maamulkii ma qaadi karaa waxaan marka inuu nabihii lagu ogaa oo aan ku taageernay oo aan aan- codka ku siinay oo aan ku garab taagnayno ka leexdaan rabnaa inaan u muujino sidaas daraadeedna dee ayna suuragal ahayn oo barihii in la mariyo oo dawladdii la ansixiyo ayna suuragal ahayn ayaa ka hadlayna marka midda kale qaabkaan haddana waa ah, wax loo qeybiyey yani qaab macquula maaha Eh, lix wasi- lix xildhibaan been leh hal wasiir hal wasiir xigeen saddex xildhibaan ama laba xildhibaan been lehna saddex in la siiyo eh, wasiir wasiir dawlihi wasiir ku-xigeen xagee markaa qorshahaas ka qabanaya ma adigo adigu ku taalkuisiiyo ma xaquuqba qofinaada wax garanayasee dhammaan xildhibaanada ila qabo oo dhan oo maaragtay dhan hadda diyaar u ah taas inay asaga wada ay taageerto majlis xildhibaanadoo dhan ayaa fikirkaas qabo oo awalna ku ballanay in macnaha loo sheegay in daro wasiiro oo yar oo kooban oo taya leh la keenayo awalaaba lagu kala qaybsano qaarkood iba diideen oo waxay dhaheen banaanka iyo gudahaba ka keen baasha sidii tii hore kusoo xildhibaana qaara qabay maadaama marka madaxweyne u codsado uu yidhi waxaan rabaa shaqada inaan kala madax baneeyo barnaamijyo ay iga xidhan molaayada ay igu xidheen oo yidhahdeen maaragtay kala qaad sidaas daraadeeda annaga ku garab istaagnay inuu banaanka ka keeno oo annaga xataa wasiiradooda xilka ayaa kamid ahayn aan uga tirsinay xilkeena waxeena uga tirsinay marka sidaas daraadeed hadda adduunka wixin oo waxaa macquulahay marka uu keenay culayskiiba culays ka badan uu kusoo siyaadiyey oo iyadoo isku jirta xataa oo ay kontan imada ahayd uu afar hore kusoo daray oo kontan iyo ma- shan hore ku daray kontan iyo shimada ay gaartay waxaa marka taas waa waxa aan diidanahay oo annaga aan leenahay xildhibaanada dawlada taas mana qaadanayaan dhugunsadayaaalkaas waliba hay xildhibaan cabdiweli maxamed ibraahim oo ku hadlaayay qaabka lahandhisi golo wasiirada maamulka hirshabeelle
mas'alo wal isweydiiye kolmaridi taariiku muwafaq medical centerna isbitaalo allah mar hor iin sheegdi maaweelo owlaada likda daahiyey madimadi mas'alooda hooba deerta shilaaya mayhureen caafimaadna muwafaq medical centero masqantahoo kahayti dhakhaatiir masqan leh mawlaagay aqoonkushabi meelka lacadoo ininbanna muwafaq medical center iyay madohayla fiiri maxdayaase xaqiiquwa mar hori la ogaadi meeldhaantu way waay muwafaq medical center may kaloo kiindheera mashiine casriga ah malyuumaadninka doorsadaana meeliyo tubiyiin ahaa muwafaq medical center mashiine casriga ee muwaafaq medical center dhakhaatiirta roogta ku howlgalaas walba ku mid ahaa ultrason lakabaaraw wadnaada keliyaalka beerka iyo weliba kaada heesta iskaan laasar oo akhriyaw guud ahaan cudurka ka jara jirka bini'aadanka shaybaar casri ah oo lakabaaraw cudurada shalgadiisan sida kaadada dhiigga saxarada iyo weliba cuduro kale wali kaloo ku howlgalaya dhakhaatiirta shale dhakhtarka owlaada
xildhibaan idris abdidhaktar oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba use sheegay intii maalmoogan kadib dambe iyo weeldhalaayeen kulan lanka aransadow sidii cadaalad lanka hele lahay wasiir cabaas siraaji oo gacanka xag durunka dilay magaalada muqdisho isla mar ahaantaasna askarigii dili weli tiirka lanjeyna xildhibaan idriis abdidhaktar iyo wali sheegay intii madawiinaga sida maalamood anqobaday waana ka egda maalinta berito oo madawiinaga dilkaasi saxiixi waayana go-aan cad iyo ku qaadada doona haddaba xildhibaan idriis abdidhaktar oo aanu walkuweydi arrimooga si waliba hadaliisu ku mid tahay
walaahi kuwana su-aalay siaada ku warqabta lankii marxuumka ahaa iyo walaalkeen ahay cabaas iyo may laraay dilkii lakasuubi oo maxkamadii xukuntii in la fuli waayo saas daraadiye may laraay wakti siini dawladda hataa in wakti la sii waayo macnaha hadiiba maxkamadii ha xukunta wala la faday laakiin kadambooda waraaqla saxiixo wala waayo lanka lero madaxweynaha dowladda federaalk waayo maxamed cabdullaahi farmaajo usiga ku sugaayo usigiyana kulan idoona hor fadheenay markuuna hor fadheenay walaahin sheegnay sababtaada may la raayin saxiixi waayo dameerta markaasa wala meeray waa waa may la raayin muddahay soo eray arrinta waa ku waa ku jiraa una markaas go-aana miilniyaali arrintiya may la raay haduu marka inka damboyta walaa ray saddex beri maal saddex saddex beri hay sugaysaa farkoodan bahe dibadda jara kulley bariya kooyan maleeka didi berina bariya keegta kulley hadduuse tallaabo ku qaado waayo unayna may ninyaala may la raay go-aan kale waa ninyaala go-aankaasna may la raay maalinta berita walaa ka damboyi kulley idaacado iyo tvda guddiya la suubi oo may la raay press conference noqdaase jawaab ku dii doonaan hadii may la raay arrintaas la fuliyi waayo may la raay dilkaas waayahay marka maadaama madaxweynaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saneri arrintaasi de maalmood ayyn qobodoy hoo madaxweynaga sidii isin fadaasan uu isun fadaana may weeli doontan oo go-aan ay qaadada kortan go-aanka la qaado kolley socdii may leedahay meelun dawladda britia moraliska darsadii lanka hadiisu sharcigana kuliyay madaxweyne hadiisu ayin sharciga intuusu may leedahay kuliyo oo meeli yaala sharciga hadiisu fuliy waaye waajibaadkiisu liyadiiba dareer ma qorta laakiin walaan sheegana waktigiisu qobsadii maalinta may leedahay barye keegto walaysu dambooyin wala fadane siina ku qayb qaadataa arrintaas meel walbabana may leedahay deegaanada kumid aana laku banaanbaxo oo may leedahay la suubi may leedahay lankaas walaalkeenahay oo dilkaas dindaysdi oo may leedahay sharcigiina may leedahay maxkamadii mar mar koowaad in lamaadba xukuntay iyo rafcaan qaadadeen haddana may leedahay marxuumkii dasay insaadeen dadkii dadka ku dileen oo waalidkii erhaynin dimilantay lakiin markaa sharcigaas sugin waaye kulley adina ku dhiiriyo may leedahay arrintoona maalmahan afar iyo labaatanka saacin fadhiina arrintaasu hadba hadda shirkaadka aan ukigarna may leedahay walaa laku hadlaaya may leedahay biciska dambe lasoo bii doono jawaabta dambe lasoo bii doono sanagaba goaankee laku hadlaayo kulley walaagii oo bareegi una maku hadlaana laakiin una ka xildhibaan ahaan dhammaan may leedahay lixdan iyo kowda xildhibaan oo may leedahay kujeeda deegaankan koonfur galbeed iyo niman kale oo iyagana kujeeda jubbaland go-aan walow deerley oo may leedahay in arrintan sida sharciga ee la waafajiya haddii la waafajiyada waayna may leedahay tallaabadaas saxiixina kusugahay madaxweynaha usuubi waayna go-aansha walaan yaalla haddana unan yaalla iyo shacabka dhanan yaalla markaas wala waaye hadda maqor dhaco walahi baryadii doona makor dhaco laakiin may leedahay jawaab faylan insha allah inaan ku baha doonta iyo lakuyaaba muddadiisa qorsada waayahay wasiir abbaas muddo todoba bilooda duuginyi mise hilig la dili todoba bilooda ha ku wareegatii qalbidhayax oo muddo ku hor bil ku hor dowladda etoobiya laka wareeji dood kureeda baarlamaanka reedlahankanagi may ku yaabo in isan arrintaasi ku doowi waayteno saas dartee todoba biloodka deertay weliba isjidjid dareerahay horta waa meelun way leedahay shalata lamadaas kiis kiiskan waa kiis oo bil leefuubi shaksi oo may leedahay wasiir dowladda ku tirsan xildhibaan arrintii may ku jiifan ona figarnay ilaa waagii ada sheegaata ilaa hadda maalin walba may leedahay tallaabada la qaado may leedahay may leedahay in isku hoyani arrintaasa ku hadalaani arrintii aan dhamaatay maxkamadii aan ku dhamaatay haddii wala hore horyaale laakiin wadanka inkasaray iyaba may leedahay horyaal siino may leedahay kulum dhowr kul jeera la kulumi oo waleeray cadaalada la waafajinayan mii markasta arrintina daadiyay saas daraadii hadda miilinka damboysiya maro hayso kulley go-aansha walaay baryarka damboy doogi doontaa insha allah dowladda federaalka soomaaliya arantee markaada fiirida xildhibaan ee adila dowladda ka tirsanta ee daban wali la sheegaha intii xubno kumid eh ee dowladda federaalka soomaaliya ee beelo ee hagujeeda deegaanadan koonfur galbeed iyo fadahayan intii dii qaadadan oo weliba saas oo kalena lanqarayahay eheladiisa may ku jir arrintaas dadshee masaamaxa koran dadshee may leedahay dii qaadado koran arrinta dadshey may leedahay cajalkii haduubanba may leedahay media laxbaxdhinkii bilin walaadhan lankii lanka rabian bili aynin bilo helayin sabankiiba disaas layin maxkamadii la xukuntay rafcaan qaaday nimankii marlamar haddana la xukumay meelayaal wala waaya in sharciga lawaafajiinay macnaha hadiiba helkiiba diigaan waayahay marka may ka dheganay lanku maadaama maxkamadii sare iyo maxkamadii darajada koowaad lamaadaba xukunkii ridan oo diltoogishada ku xukumeen ilaa iyo xilligan may ka dhegano oo gadaal an reebahay kulley dalay ma korto macnaha maxkamadda mahor waan gudbiiday waraaqdaan gudbiiday hogaankii sare waan gudbiiday madaxweynahan gudbiiday madaxweynaha qoryaali waraaqda kulley usiin may leedahay walaa sheegay in howl badan iyo walaagaas i uninshaani may leedahay arrintu haddii ada fulii waayta may leedahay sadidi birad qobsati waaya kasiniyaarnay kulley kama dambays maalinta berito jimca waay sabtay kulley wala waaye wala dheegi doontaana jawaabtaa ku barte laakiin wala in sheegana may leedahay dhowr jeer intii una kala nagan oo innagani may leedahay madaxweynaha insani arrintina fuli waysa un erni arrin una ku jiifni meeka xildhibaan ahaan leh afar iyo labaatanka saac may leedahay xafiisiya teedani haddana meelika damboysii yaa shaltabni muddadii oo su qofsadina sugaana maalinta beriteed waagta walaasi damboy jawaabaha ku saarana insha allah geesi geesi hataa may leedahay may leedahay xildhibaanadii heliskooyan qoraalo la qori oo may leedahay sababi sababka sababtimaadka oo muddo todoba bilood arrintuhu liiqoqobadu waay iyo walaal liiqoqobadu waay oo dhaliile ah iyo xildhibaanadii ilaa may la raa hadda hadda iyo shirkaanku bani marka walakin sheeganay arrintu bilfail amaraas haddii may la raay tallaabadii una sadaali la qaado waayna kulley meel kasta una ruunano may la raay arrintaas jawaabtiya dheegi doontaan walaa una ku dii doono walaan sheeganay dadkana may la raay in isdejiya ogaadaan in arrintaas leen ku diifana mayla raay afar labaatanka saaxiibnimaanadii teeganaayeen haddana arrintu miilsaynan marahoy waayahay anka dambeyntii bulshada soomaaliyeed gaar ahaan deegaanadan koonfur galbeed badkaroog welibaan dhega teegahayana in marshileediyo iyo xilan cadaalad mise iyo dheegan lanki meelika damboy oo ku fariintaanka damboy to ada la wadaaga smeed horta wala waaye cadaaladu si haddii lihan la amni hataa may helo cadaaladu shay qaali ah waaye mayla raay walaaska taclu jaahe min tuulo ilaa min gobol min caasimada in mayla raay soomaalidan dhammaantay cadaalad hel soomaaliya wala mayla raay burburku sheenay cadaalad dara sheentay ilaa labaatan iyo lixdan sano wala hadareer yahaayeen ilaahay wala ku tuugane in mayla raay soomaaliya cadaalad ilaahay fahansiiy midnimana la muujiyey dadka deegaanada koonfur galbeed midnimo la muujiyey oo mayla raay misku kalsoonaada mas-uuliyiintii oo ka kalsoonaada mayla raay shacabkana sidiyo mas-uuliyiinta kalsoonaada una mayla raay afar labaatan saalaan foogna mayla raay sidii umadaas horumarkii deertiifadi caafimaad haatoy waxbarasho haatoy biyoyi haatoy meelo badan oo wala jiraan mayla raay dhibaatooyinka diilaankaana nagama hoy meelfaynaana marahoya waxaan walaayo xukuumadan ini mayla raay oo loo kirin afar labaatan baa walana hamarin ruun saasu oo mar walba hataa baydhawaan baana aduuna ma walha ogaana marka walaa sheegana ummadda midnimo lahay muujiyey xildhibaanadan waxay ka kalsoonaday
irii hoos ah i ammaan abaar i aaran udur i aafamaad iskudha i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna male aman dheera ogaani alew sitamankun gudaasha iriididhiida i waakii baryoba ee midka aragtidiis waaye ida iskarabay umbo araawe arlaada baan rogin ma arawna ilow iridahanku muudahayna maa udur dheeraday afsheyli waaya idika reebay inaysi sheegen walku hoonya aynoga haka arag yaa imidkan adwa ambo aniiba ejibiiga yaraabi inamaysi iniska fiirada isboonyi iniska dhiibta udur daawalaan ee eebigay masheegne aquuna medical center maseeto adiina maku daawaysato intii koo damboytana ha in sheegdo akhuna medical center isku dhama ee aan moogatay isbitaal aqabka caafimaadka ina unku maqanayne umuto ka daawaysid akhun
waagaa dhugunsidyaal weli waliba noola dareertana barnaamijka kulanka warsan qeybo jaydhata walibana siinla dareeryahay anigu maxamed aadan cabdulaahi maxmed socdaala hatana gobolka bokool may ka saabsanta dareerowka mise socdaalkuusa kasaadi mukhtaar robow cali abuumansuur degmada xudur ee gobolka bokool sheekh mukhtaar robow cali abuumansuur iyo wasiirkii hore ee difaaca dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed l f c iyo weli roogana magaalada xudur iyo uga kulamo shal duwan la qaadadahayaan qeybo shal duwan ee bulshada degmadaasi xudur haddaba may ka saabsanta kulamadaasi iyo saas oo kale sheekh mukhtaar robow dareerkuusi kasadii degmadaasi xudur weliba unu weydiinay guddoomiyaga degmada xudur mad maalin emed usugana sharaxi ujeedada rasmiga ah iyo walayo ku aaminsanyi saad la socotay ba horey mukhtaar robow markii magaalada xudur isaga iyo ciidankii lasoo galbay meelihii al-shabaab laga soo saaray xuduraa la keenay kadib isla maalintaas waxaa noo yimid wasiir gaashaandhig ninkan hadda la socda wasiir gaashaandhig ah cabdirashiid ayaa u yimid xamar ay aadeen kolley waktiyadan ilaa saddex bilood muddadan waxay wuxuu ku sugnaa xamar maantana wasiirkii hore gaashaandhigii isaga oo la socda ayaa noo yimid hadday kolley waxay dawladdii iyo qaabkii iyo kala soo kulmay waa xoogaa warbixin koobana na siiyey hadday arrintaasan macnaha kolley waxay akhbaaraadkiisa hadda kadib unba xaaladiisa ogaanayna insha allah laakiin hadda waa magaaladu ku sugan yahay waana joogaa kolley xaaladii xaaladiis dawladdii isaga waa wada shireen waa wada hadleen sii noo sheegay haddana deegaanka kusoo laabtay inay booqasho u yimaado ciidamadiisii meeshii joogi iyo deegaanka kusoo laabto marka dee kolley waxay qaban doonaan allaa og hadda kadib waaye laakiin aniga hadda kolleyba asiga dawladduna xaaladiisa inay fiican tahay wada hadal ay soo galeen hadalkiina kolleyba hadda in maanaha howlgalle iyo sidii nimankaa nabadiidka loola dagaalami lahaa barnaamijyadaas inay kasoo wada hadleen asiga dawladdu waa noo sheegay anigana arrintaas waa soo dhaweynayna insha allah ka deegan ahaan marka kolley hadda kadib waaye wax qabashadiis iyo nidaamkiis hadda kadib waaye wala ashay kolley waxay qabashadiis iyo qaabkiis ninkaas oo dhan nin oo eh, la garanayo oo nimankan oo nabadiidka wax badan eh, sida dadkii macnaha aasaasiyaasha kamid ahaa oo ya- oo la yaqaano haddana anaga nafteena ka deegaan ahaan ka degmo ahaan eh, barnaamijyadaas asaga kusoo laabtay magaaladan xudur eh, runtii dhinacan eh, nabadiidka waxaweyan amay ka taraysan leenahay Eh, dad badanoo shaqsi qabay oo dhahay macnaha muktaarowa waa la xiriyay dawladda xirtay saasay ahayn waa saasay hadda shaki saasay waa jiray hadda waxaa caddaatay in asigii dawladda xirtay alaaqaad fiican ay leeyihiin wada hadleen dad badan oo nimankaas oo nabadiidka shaki badan ay qabeen ninkaas haddii yimaado eh, maxaa samaynayseen muktaarowa u tag iyo wax saase ay dhahayeen waa jiraan Eh, hadday maashidiis kolleyba dhinaca oo nabadiidka waxbay ka taraysa si aan u malaynayno waana is yaqaano dadka hadda is yaqaano meel badan iyo qaab badan iyo nidaamyadooda iyo qofkii garanay wax badana macnaha arrimuhu iska bedelaya kolley arrimahaas waa ka sugayna annaga wax qabadkiis waa sugaynaa hadda nafteeda ciidamadiis waxay ba- wax badanaa qabteen nimankaas oo nabadiidka la dagaalanka dhinacaase inta ay abtad iyo amaan masbaraan ayaga joogeen wax badan ay ka qabteen dagaalo badan ay la galeen marka haddana kolleyba waxaan u malaynaynaa in macnaha dardargeliyo arrintaas deegaan ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaan annagana inaan garab siino nimankaas lala dagaalamo arrintaas waa ka go-an tahay annagana insha allah arrintaas garab aan ku siinayna waana waxbaan ka qaban doona insha allah kolley dawladda waxay sir ah hoosa ayaga waaye laakiin eh, annaga kolleyba marka hore waa la dagaalami jirnay haddii wax nagu soo kordhin kolley waa soo in wax nagu soo kordhiyo wax nagu soo kordhin waa insha allah nimankan waa lagala dagaalami doona haddii ilaah yidhaahdo Eh, kolley dadkii ninkii dagaal galay hubkiis iyo wixii saanidiis iyo waxaas in macnaha ku talagal waa muhiim haddii arrimahaas kolleyba ballanqaad badan oo dhinaca dawladda ka leeyahay ninkaas siyaasay noo sheegay barnaamijyo badan waa la qaban doonaa insha allah haddii ilaha yidhaha siyaasay hadda noo sheegay dhinaciisi iyo dhinacaynaba insha allah asho horta mukhtaar waa nin oo asagna eh, ciidankiis eh, wato keligiis wax ma qaban karo run ahaantii in laiskaalmayso laisgarabsado unba wax lagu qaban karaa jiidkaas xiran kolleyba dawladda soomaaliya iyo dawladda koonfur galbeed kulli arrimahaas waa la socdaan in guud ahaan maanaa jiidkaas lafo waa borogramka waa waa ku jirta insha allah annagana kolleyba isagana garab unba laga heli doonaa dhinacaas waa ku talajanaa in maanaa eh, goboladan laisku furo degmooyinkan iyo jiidkan laisku furo ku talagalka saas waaye haddii ilaahay aan diidin marka barnaamijyadaas kolleyba eh, waad og tahay culeeso badan ay leeyihiin hase ahaatee laakiin eh, ku talagalka in macnaa jiidkaas laisku furo nimanka dadkan cunaqabateenka nimankaas nabadiidka ay saareen waa saas sheegday wax badan oo cunaqabateen waa saareen dadkan waa saarantay cunaqabateenkas anaga hata jiiddo waxaan kaashimadii iyo waxaa jid lagu keena jirto ee kolonyo lagu keeno hoogun baa lagu keena mooyin ay raalligood maaha marna ma ogola in maanaa deegankana wax soo galaan oo masar wax ka baxaan ma ogola nimankaas waa niman dhab badan ka deegaan ahaan waa isku talagalaynaa insha allahu qof waa haysana intaan haysana ka badan ma haysana al-shabaab na- nagama hudbanna marka insha allah inta anaga haysana iyo natoon kale haddii asku dararsano ee waxbaan ka qaban doona insha allah haddii ilaa yidhaahdo wallahi arrintaas eh, kolley arrin ciidan waaye inaan ka hor dhaama rabo kolley ku talagalka in maanaa deegaanka wax laga qabto waaye arrintaasna waa laisku afgartay taamkeeda waa la ogaana insha allah haddii ilaa yidhaahdo
Darudawa Hospital. Isbitaalka Darudawa.
Dainab. How? Anta kukoitimai. Darudawa hospital numai. Tahir adina tenjet. Darudawa hospital. Usumai Darudawa hospital leili lema ifola isbital dawa ngyalu wamai. Wai.
diin diriko diinlay bilaaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya dhamiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow kadaromowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i ariirdhatiyo bushu walaagi dadbakadhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal doctor aluunle ilmisay alla deersiyey waaye aragnimo ka darsidii doctor maxamed abshiraa meeleg diyaarkinka ee iyo weliba in dhomalkii dayaayo galangnamaykii dadaaraw kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom biochemistry ikan sheybaarka c b c a meeleg diyaarkinka ee hore
wahagaag dhegeystayaal waliba hasdadeernay qaybogiih dhanba barnaamijka kulanka warsan xasan cali khayre hamiinkii owraad haaye waliba use booqday baro ciidanka dowladii oo kaleya magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo hamiinkii owraad haaye waliba booqday baro ciidanka dowladii oo kaleeyin magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya xidle ciidanka dowladda iyoon diyaar garoobahayan dagaalku dhan ee dhaqdhaqaaqa shabaab sida warbixinta la kaari xasan cali khayre yaa ciidamada waliba kala dardaarmay intii oo waajibaadii oon gududan sidii lonku tiragalay uu sugana dhinaga kale arbiyay ka adkeeye antii lonku baahanyi in xorriyadii dalka soomaaliya iyo reedhan nagaan isla maraxantaasna sidii lonku maaram galnyo kale ee wadamada caalamka xarunta c i d da ayaan joognaa caawa iyadoo saacaddu ay tahay sagaal saac oo habeennimo ku dhowaad waxaan soo marnay eh, dhammaan xaafadaha magaalada muqdisho eh, intooda badan miisaanka dhuxusha eh, daarusalaam eh, ex control eh, kaxda dayniile gudka eh, meelahaas oo dhan aan soo marnay eh, anigoo taliyaasha ay soo tuseen iyo wasiirka sida xaaladda amniga uu yahay siday u shaqaynayaan waa bogaadinayaa shaqada ay magaalada ka hayaan aad iyo aad ayaan eh, u dhiirigelinayaa ciidamada qalabka sida waan soo arkay booliis iyo nabadgudba oo dhaxanta taagan ee aad ayaan ugu mahad celinayaa Ee, dowladduna waxay ka shaqayn doontaa in lasii dardar geliyo laguna sii caawiyo wax walba oo sii hagaajinaya xuquuqdooda Ee, halkan waxaa la igu soo tusay caawa dad shabaab ah oo lasoo qabtay oo ay soo sheegeen dad shacab ah meelaha ay joogeen Ee, shacabka soomaaliyeed waxaan mar labaad ku boorinayaa ugana mahad celinayaa sida ay ula shaqaysaan ciidamada amniga waxaan ka codsanayaa inaad dadaalkaas aad sii eh, badisaan aad ayay taliyaasha iyo wasiirka amniga kaga abaal sheegteen waxaan leeyahay shacabka haddii aan aad isugu sii dhoweyno shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada amniga sugaya ee, waxay aad u dhiirigelinaysaa waxqabadka ilaahay idankiisna waa guulaysanaynaa waana ku soconaa darada guusha waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
clean nation waste management shirkadda maarayowka qashinka habahaydhatiya bermakatuma maasa mandhatiis qashan buu hono martale ka soor ismuujmuujaasalay maama mahadsan ogaw kalaan been ema e kuu sow hadalka ilow kambaniya lan heli ku adkaaday qashinka heray imboobsikee hay kambanigaas clean nation kambani u subu nadaafadda lan hel saari clean nation kedki hor kuurbiyaabay dhoba kurjud kurjud qashin ee u kuusanaada jarti clean nation inti koyti koy arag nadiifnimaadii ii nadarka lan waalay laamiyaalka clean nation kambani agabshay koo unku dhimanayna kumbad ewn kulyoonka hoolan kuusowka qashinka ii horanqaadowka nadaafadda koo ilama walan hayna bajaajaha mulka eh ya iskaba baalgalan clean nation waste management waana lanka taragalin hayta beledka ini ban ka hadhikaan kuusaad lamayin beerd wala koo qaldo may oo qaldan i dumarta aanu kohay may qashin le intuun kuusanaada inta le moos dhubye iyo qashin iyo ushaashu
waa hagaag dhugeystayaal waliba isdadeernay qodobkiinka dambe ee barnaamijka kulanka warsan munaasabada alla ka xusowha dhalashada nabigeena muxamed nabadgelyo iyo naxariis korjiyey haate iyo waliba ka dareerte guud ahaan gobolada dalka soomaaliya xaflada la ka weynayow dhalashada nabigeena muxamed nabadgelye iyo naxariis korjiyey haate iyo waliba geega ka dareerte gobollo ka tirsan iyo waliba maalmo uun ka dareerta gobollo ka tirsan dalka soomaaliya iyo guud ahaan wadamada muslimiinta caalamka iyo kuroogan dowladda federaalka soomaaliya waliba fasaxday dhammaan shaqaalogii rayidka hay xuska dhalashada nabigeena muxamed nabadgelye naxariis korje haate daraadye taasi oo iyo kabeegan tumun iyo lamada bilo rabiicul awal ee taariikhda hijiriyada haddaba yeego arrintaasi jartiya idaacadda warsan sidii macluumaad dheeraad ee arrintaasiinku ogaata waliba la xiriirtay sheekh maxamuud aw abdalla cariif oo ku mid ah culmaa u diinta si weynlanka kasoo gudo dalka soomaaliya iyo caalamka haddaba maruus arrimogaas iyo arrimo kale nin sharaxay waliba hadaladiisu ku mid tahay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الله تعالى في كتابه العزيز قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم آه، دغشada nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala wujuudka koonkan uu keenay isagoo jasadkiisa iyo ruuxdiisa ah waa nicmada adduunka u weyn oo ilaahay koonkan keenay in maaragtay maalintaas ay noqoto maalin astaysan oo dadka muslimiinta ahu si gaara ay uga uga ugu farxaan oy u weyneeyaan oy maaragtay ah, shacaa'ir fara badan ay u muujiyaan oo nabiga calayhi salaatu salaam siiradiisii iyo taariikh nololeedkiisa laga hadlo shay mustaxsan ah oo aada iyo aada u wanaagsan weeyo oo culummada islaamka mucdamkooda ay maaragtay ay ka qaateen kitaabka iyo sunnada marka waxa weeye dadka muslimiinta ahu waxa weeye inay amarka ilaahay qaataan maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu leeyahay suuratu yuunus qul bifadli illahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun ilaahay markuu rasuulkiisa ku dhahayo ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa fadligaas iyo raxmaddaas ha ku farxaano ummaddu waxay uga khayr badan tahay waxa adduunyada hoy abuurinayaan oy ku farxayaan ayay uga khayr badan tahay marka aayadaasu waxa weeye waxaa ku cad sida aymo badan imaamku weyn oo maaragtay mufasirka jalaalu suyuudi iyo rag badan ay sheegeen in laga qaadanayo nabiga calayhi salaatu salaam dalashadiisa ixtifaal loo sameeyo mawliskiisa in laga qaadanayo maxaa yeela ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa ayuu leeyahay ha lagu farxo ayuu dhahayaa marka hadde farxaddu waa in maaragtay ah maalintaas nabigu dhasha calayhi salaatu wasalaam ay ka duwanaato maalmaha kale oo farxad gaara ay samayso maxaa yeele markii la fasiro aayadan ilaahay fadligiisa waxaa lagu fasiray maaragtay waa qur-aankaa la yidhi qaar waa islaamkay dhaheen culummada mufasiriinta waa isu tegayaan raxmadduna waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa yeela ilaahay subxaanahu watacaala ayaa waxa uu dhahay aayad kale wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin anagu kuma dirin nebi maxamedow ilaa caalamiinta caalamka dhammaantiisa adoo raxmad u ah mooye waa raxmad rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam adduunka dhammaantiisa waa raxmad u yahay gaal iyo muslimku raxmad u yahay adduunyada markii la yidhaahdo gaaladu waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam adduunyada xataa way ku intifaacayaan maxaa yeela ummadihii laga horreeyey markay maaragtay ay ambiyada iyo rususha ay beeniyaan oo ay kufrigoodu bato kulligood halaag oo istisaar oo la jirid gooyaa la alhaagi jiray laakiin ummaddan oo maaragtay ummatul muxameda wixii aan nabiga ajiibin oo gaalo ah cadaab ay dembi kastay galeen ayagoo gaaladahooda ka demi badan cadaab caama laguma rido laguma baabi'iyo intaasna waxay ugaga baxsanayaan rasuulka calayhi salaatu salaam ayaa ilaahay raxmad allah uu soo diray ah marka waxa weeye haddana nabigeena calayhi salaatu salaam xadiis saxiixa waxau dhahay nabigu anaa raxmatun muhdaa anigu waxaan ah raxmad ilaahay soo hadiyeeyey ayaan ah marka mar haddii nabiga calayhi salaatu salaam raxmad uu yahay ilaahayna uu leeyahay subxaanahu wa tacaala fabidalika falyafraxuu oo qur'aankii iyo islaamkii iyo nabigii oo raxmadii oo qur-aankii lagu soo dejiyey islaamnimadiina asagay ku timiday ha lagu farxo uu leeyahay farxaddaas waxay udhacaysaa si gaara ay u dhacaysa oo khaasa in nabiga calayhi salaatu salaam dhalashadiisa lagu farxo in shacaa'ir la muujiyo in ummadda loogaga waramo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa ummadiisa u ahay waxa uu nabigu yahay calayhi salaatu wasalaam si dadka ay maaragtay nabiga maxabadiisa iyo ay ugu siyaado nabiga inay raacaan nabiga ay u bartaan ay maaragtay ziyaado u noqoto maalintaasuna ay u noqoto maalin maaragtay wax badan lagu xasuusto maxaa yeele nicmada in la xuso oo laga sheekeeyo ilaahay subxaanahu watacaala suuratuluxa aakhirkeeda waxa uu leeyahay wa amaa binicmati rabbika faxadis rabbigaaga nicmadiisa ka sheekay waxaa marka meesha imaanaya haddii laysu su-aalo la yidhaahdo raxmadda ilaahay adduunkan keenay yaa ugu weyn haddii la yidhaahdo waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam raxmadka wey nabiga ma jirto inuu raxmad yahana ilaah qur-aan ku tilmaamay inuu raxmad yahay asaga asaga ku tilmaamay maaragtay ee, ee, xadiiskaas ku tilmaamay inuu nicmo uu yahay nicmadii u weyneedna ilaahay laqad mana allahu cala almu'miniina id bacasa fiihim rasuula min anfusihim ilaa aakhiril ah ilaahay uu ku dhahay hadda marka waxa weeye nabiga marka laga sheekaynaayo oo maalintaan oo kaleentood bishaan rabiicul awal laba iyo tobankeeda taariikhdii oo maaragtay ah oo ku dhashay nabiyullaahi ciisa miilaadigiisii dhalashadiisii laga joogo maaragtay ah shan boqol iyo toddobaatan sano laga joogo maaragtay ah bishii weliba maaragtay ay ahaaday abriil sida la sheego bilaa haddii la yidhaahdo hijriyadaan uma haysan jirin waagaas oo hijradu nabiga ka dhalatay calayhi salaatu wasalaam maaragtay taariikhda hijriyada oo dawlada islaamku oo sayidina cumar bin khataab uu hogaaminayay ayaa lagu sameeyey oo lagu asteeyey marka in arrintaasu ay ka soconaato maalmaha kale laabudda waaye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam asaga ayaama arrintaas maalin isniin ay ahaaday asagaa weyneeyey oo ka soocay maalmaha intooda kale maxaa yeelay xadiiska oo saxiixa sida bukhaariga oo maaragtay ibnu cabbaas nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tii mar waxau dhahay su'ila rasuulullahi sala allahu calayhi wasalama can sawmi yawmi alisnayn maalinta isniinta soomkeeda nabiga la su-aalay markaasuna wuxuu dhahay dalika yawmu wulidtu wa yawmun bucistu fiihi wa yawmun unzila calayhu dhahay soonkaa la su-aal rasuulka calayhi salatu salaam nabigu cibaado ku weyneeyey maalintaas waa maalintii isaga uu dhashay dhalashadiisii inuu xusay diriid u tahay markaasuu dhahay maalintaasu waa maalinta aniga laydhaa u dhahay waa maalintii la waxyi lagu soo dejiyey waa maalintii laysoo bixiyey haddana nabigu calayhi salaam maalintaasa ilaahay ku oofsaday marka yawma alisnayn si gaara ayay waxay ugu sharafowday dhalashada rasuulka calayhi salatu salaam tilmaan bay ku yeelatay in maaragtay nabiga uu xusayay ku yeelatay ummaddii ummatu maxamed oo raacsana sidaas weeye marka saas ayaanu ku raacaynaa dhacda taariikheed oo wakti la xusanay axaadiis badanee ku soo aroortay xadiiskii maaragtay isaguna maaragtay imaam muslim uu soo saarayo abu qataada nabigu calayhi salaatu salaam waa taw dhahay ibnu cabbaasna waa weriyey waa taw dhahay maaragtay qadima rasuulullahi sala allahu alay wasalam almadiinata nabigu calayhi salatu salaam madiine ayuu soo galay wara-aa unaasa min alyahuudi yasuumuuna yowma caashuuraa waa u arkay rasuulka calayhi salaatu salaam dad yahuuda oo maalinta caashuurada waxaa weeye tobanka bisha muxaram ama sekada soomaalidu yaqaanin ayagoo soomaya markaasuu nabigu su-aalay calayhi salaatu salaam oo maxaa u soomaysiin u dhahay markaasay waxay dhahay haadaa yawmun naja allaahu bani israa'iil waa maalintii ilaahay nabi bani israa'iil ilaahay uu koriyey dagoodii oo oo maaragtay fircawn ah inagu qaafiyey sidaas daraaddeed nabiyullaahi muuse ayaa soomay saasaan u soomeyna maalintaas taariikhdaas nicmadaas weynaan ku xasuusanaynaa markaas nabigu wuxuu dhahay ana owlaa bimuusa waay muuse maa idinkaga xaq badan anaa raacsan nabigu fasaan buu amara maata bisiyaabi waa soomay dadkana alla soomow dhahay marka weligeedna arrintaas waa taagan tahay soomkaas waa taagan yahay maalin caashuuraa in la soomo sunna muakada waaye weliba waxaa la sheegaa intaan ramadaanka la farageyno in soonkeedu uu fara lahay laakiin ramadaanka ayaa soon farada kusoo haray marka dadka muslimiinta
waagaag dhugunsidayaalka qiimo iyo gedirintileh ee hawada noo dhugunsidaayo meelkastiisiin roogdaan iyo si kastoo nindheegaitan jimaafayda yaa hawada siinkulena barnaamijkii kulanka warsan oo oogaa siinsaari waan isiinla dareeryahay anigoo maxamed aadan abdulaahi maxbi socdaala antaninkeegii tangiintii barnaamijkan barnaamijyay dambe una reedunku kulmaan saaxiibada barnaamijka kulanka warsan oo iska duubun osinku ku tabaayaan sidiyo nabadgelyo idii barnaamijkaanan dhugunsan waliba reedninku hela korana barti internetku unkalena warsan radio com